أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus kuweyda u dalka roon sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayladhaamay jabka iyo khasaaraha murtadiinta ka soo gaaray furimaha dagaalka dagaalo culus oo sababay khasaare xoogan ayaa ka dhacay deegaano dhaca waqooyiga dalka itoobiya shilgaare oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya munaasabad lagu soo gebagabanayay fatara waxbarasho ee macadka saqawa ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe maamulka islaamiga ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiin yaha u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waxabeennimo axada labaatan toddobada bisha dulqacida sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayla dhaamiyay jabka iyo khasaaraha murtadiinta kasoo gaaray furimaha dagaalka warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed xilli dagaalo culus oo khasaaro badan lagu gaarsiiyey cadowga ay isbuucii lasoo dhaafay ka dhaceen deegaano dhacbariga gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayay weli iska soo dabadhacaysaa qeeladhaanta ka soo yeeraysa saraakiisha murtadiinta xildhibaano siyaasiyiin iyo saraakiil dhammaantood ka tirsan murtadiinta ayaa warbaahinta ka sheegay in dagaaladii isbuucii hore ka dhacay deegaanka cilahareere ee duleedka muqori ay ku dhinteen boqolaal askar iyo saraakiil ah murtadiinta ayaa ka qeeladhaaminaya howlgallada mujaahidiinta iyo dhimashada tarabeelka ah ee soo gaartay maleeshiyaadka murtadiinta waxayna ku qeeladhaaminayaan in aysan dagaalka ku sii jiri karin cabdiqaadir sandheere oo ah duqii hore ee magaalada beledweyne ee maamulka isku magacaabay hirshabeelle ayaa sheegay in guurdarrooyinka murtadiinta ka soo gaatay dagaalada duleedyada muqkuri ay keentay jabkii cadowga ee degmada aadan yabaal dagaal ku dambeeyey aadan yabaal ka dhacay markii ciidamadu ka baxeen taliyihii wuu ku sugnaay ciidankii lixdan kun lixdan kun ahaa ee ku sugnaay aadan yabaal markii ay ka baxeen dabcan sargaal kuu sare ciidanka taliyooda waa u soceeyey maalinkaa wixii ka dambeeyeen lama arag maalinkaas ugu dambeysa saraakiisha asoo furun jooga lama arag asoo had dagaalka hadda socda maalmahan tegaya furunta lama arag oo ku maqan nijab wuu dhici karaa ciidanka qalabka siday wuxuu ku duuqaxay sargaalkii ciidamada asoo u horeeya oo macnaha maartahay nijabsan ayay waxay dul mareen degmooyin gobolka hiiraan oo ayay dul mareen ilaa gurceel sii socdeen qaar maquri diyaarad ka raaceen qaar macnaha martii xeebta soomare xamar ku soo xaroodeen sargaalka murtadka ah ayaa eedeen kule u jeediyey xasan gurgurta iyo saraakiisha ciidamada oo uu ku sifeeyey kuwa niyadjab iyo lubahaar ka qaaday macrakadii aadan yabaale ee dhacday bishii lasoo dhaafay dagaalo culus oo sababay khasaare xoogan ayaa ka dhacay deegaano dhaca waqooyiga dalka itoobiya warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkan cali yare wararka ka imaanaya gudaha dalka itoobiya ayaa sheegaya in weeraro culus oo khasaare xoogan geystay uu isbuucii lasoo dhaafay maleeshiyaadka faano iyo ciidanka dowladda xabashida itoobiya ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka amxaarada weeraradan oo ka kala dhacay deegaano ay ka mid yihiin waqooyiga shaawa bariga iyo galbeedka gojaam iyo sidoo kale deegaano ka tirsan isla gobolka amxaarada ayaa lagu soo warramaya in khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda itoobiya sida ay tabinayso warbaahinta maxalliga ah ee itoobiya sida ethoobian news dagaaladan oo qaarkood socday dhowr maalmood oo xiriir ah ayaa dhegta dhiigga loogu daray boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka abiy axmed geesta kale ururka xoreynta oromada ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano o l a ayaa lagu eedeeyey xasuuq loo geystay dad rayid ah oo ka dhacay deegaanka kamaashi oo hoostaga gobolka benishanguul ee galbeedka itoobiya ugu yaraan lix iyo toban qof oo rayid ah oo carruur ay ku jirto ayaa la dilay afar iyo toban kalena waa la dhaawacay kadib markii koox hubaysani ay deegaanadaasi weerar ku qaaday arbacadii lasoo dhaafay sida dadka deegaanka u sheegeen warbaahin laga leeyahay dalka ingiriiska madaxa xafiiska nabadgelyada iyo amniga gobolka oo weerarkaasi ku eedeeyey kooxda o l a ayaa sheegay in kooxdan hubaysani ay gudaha u galeen xaafado dad rayid ay degan yihiin halkaasna ay ku laayeen tiro dad ah dalka itoobiya ayaa marba markaa kasii dambaysa xaaladiisa amni sii daraysa iyadoo dhacdadani ay noqonayso tii labaad oo isla aagaasi ka dhacda muddo ka yar laba bilood weeraradan waxaa sii dheer afduubyada xarkaha goostay ee kusoo badanaya gudaha dalkaasi itoobiya mahadsanid cali yare shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen abuxasan saddexaa dhimatay een, saddexda waxaa waaye lamadii isla dhalatay iyo gabaray gabar xabiiba dhashay iyo labadii gabdhood oo isla dhalatay mid midaa gabar dhashay gabadheedii waa dhimatay gabadheeda kalena waa dhaawac shil gaari oo geystay khasaare xooggan ayaa maalintii shalay waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca xamuulka qaada iyo mootobajaaj dadkii saarnaa mootada oo ahaa isku qoys ayaa waxaa gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa dhacdadaasi ku dhintay ilaa saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen ilaa laba kale mid ka mida dadkii goobjoogga ka ahaa dhacdadaas ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen saddexaa dhimatay een, saddexda waxaa waaye lamadii isla dhalatay iyo gabaray gabar xabiiba dhashay iyo labadii gabdhood oo isla dhalatay mid midaa gabar dhashay gabadheedii waa dhimatay gabadheeda kalena waa dhaawac gabar kaloo iyagana uun ehel ay yihiinna waa dhaawac isbitaalay jiraan labadaas digfeeraa loo qaaday marka saas awgeed murugadaas oo mowtul fajaa ayaan la kulannay saaka waa qayb ka mid a shilalka sida joogtada ah kaga dhacaya magaalooyinka waaweyn ee dalka haba ugu badnaato magaalada muqdisho kuwaas oo sabab ay u yihiin wadooyinka waaweyn oo u xihan kooxda riddada taasoo gaadiidleyda ku qasabtay inay maraan wadooyin cidhiiri ah mahadsanid abuxasan munaasabad lagu soo gabagabeynayay fatro waxbarasho ee macadka saqawa ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe warbixinta warkaasi waxaa inoo haya cismaan axmed dhuubow macadka imaamu sakhaawi oo ah macad lagu barto qiraa'aadka tobanka ah iyo culuumta qur'aanka waxaa xaruntiisii ugu horreysay laga furay magaalada jilib wuxuuna furan yahay muddo shan sano ah iyadoona macadka ay u soo xidhaysteen arday fara badan oo ugu yimid waxbarashadiisa in badan oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya oo ay ka mid tahay magaalada muqdisho muddada uu furan yahay macadka waxa uu soo saaray arday kuwaas oo macadka ka qaatay ijaasada sanadka ee uu bixiyo macadka sanad kasta macadka waxa uu qabtaa munaasabado lagu soo xidhayo sanad dugsiyeedka sidoo kalena ardayda waxaa lagu siiyaa dowraad dheeri ah oo kor loogu qaadayo heerkooda aqooneed inta aysan fasaxa gelin dhowaan xarunta macadka ee magaalada jilib oo ah xaruntiisii koowaad waxaa lagu qabtay munaasabad heerkeedu sarreeyey maamulka macadka ayaana ka warramay waxbarashada macadka iyo muddada uu furan yahay waxaa ku soo dhowaataan machad asakhaawi alladii iftutixa min caam alf arbacumiyatin wa inain waarbaciin waxaanu fadhinaa maanta alyowm alakhiir min diraasati machad fii hadihi sana sannadka kun afar boqol afartan iyo lix dhammaadkiisii ayaan u fadhinaa sida la ogyahay macad sakhaawi wuxuu shaqaynayaa muddo shan sano ah macad sakhaawi waxaa lagu bartaa culuumta qur-aanka kala duwan sida tasxiixa taxfiidka qiraa'aadka oo tobanka ah iyo kutubadii qiraa'aadka ka hadlayey waxaan leenahay marxaban bikum fii machad sakhaawi lilqiraa'aat waalijaazati bisanad wasalaamu calaykum waraxmat allah qaar ka mid a ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed muddadii lagu guda jiray munaasabadda هلات فلبت المعاني لبابها وصوتوا بها ما ساق عذبا وسلسلا وفي يسرها التيسير غمت اختصاره فأجنات بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا فتم نظام الدورة تحسب بعدها وعام أضاء حجي فأحسن تفاؤلا صددت عن البيت الحرام وزورها المقام الشريف المصطفى أشرف الملا وطوقني الأعراب بالليل غفلة ما هي مقامات الوحي أو طرق الوحي الثلاثة مع الدليل المقامات الوحي وهي أولا إلقاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أن يسمعه الله كلامه من وراء حجاب ثالثا الوحي بواسطة رسول وهو الملك sheekh cabdiwaaxid waxa uu ka mid ahaa culimmadii kelimaadka ka jeediyey munaasabadda maanta waxaan joognaa xafladeeda machad ulimaam asakhaawi liliqraa walijaaza bisanad khayr badan baa halkaa runtii ka muuqda intaan dee dhegaysanay alqur'aanu wa culuumuh waxba lagama tegin waxaan leeyahay marka hore ikhlaasu alcamal lilaahi caza wajal ahlu lqur'aan hum ahlu llaahi wa khaasatu sida xadiidkiiba ku yimid sharaf intaasaa nooga filan qur-aankaana haddii lahaadee fadligiisii dee ehelkiisa laga sheekeeyay lama soo koobi karo nabigu wuxuu lehy calayhi asalaatu wasalaam iqra'u lqur'aana fa innahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabi almaahir bilqur'aan maca safarati alkiraami albaraara waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa isagana munaasabadda ka hadlay isagoona la dardaarmay ardayda isugu jirta wiilish iyo gabdhaha ee wax ka barta macadka imaamu sakhaawi ardadan wiilal iyo gabdhaba isugu jira oo macadu imaamu sakhaawi ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray qur-aanka ilaahay inay ku bartaan iyo qiraa'aadka farxad weyn iyo inoo tahay maantana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina soo gaarsiiyey sanadkan kun afar boqol afartan iyo lixda gebagabadiisii oo lasoo xiraya ee dufcada shanaad ardadana waxaan leenahay waa dadaasheen ilaahay adin barakeeyo meel fiicanaad maanta maraysaan dadaalkiinana wuu muuqdaa ilaahayna ha idiin ziyaadiya leena subxaana wa tacaala waxaad barateen ilaahay kalaamkiisa subxaana wa tacaala cilmi insaan ilaahay uu ku deeqo cilmigii ugu wanaagsanaayu ilaahay subxaana wa tacaala nasiib idinkugu daray idinkoo da-yar qiraa'aadkii tobanka inaad barataanoo ee cilmiga aad xambaartaan yuu ilahay nasiib idinkugu daray nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaan rabnaa arday waxbartay oo ilaahay diinkiisa xambaarsan akhlaaqna lehoo ummadduna beri ay ku hagaagayso macallimiintan waxaan u dardaarmayaa ardayda sida qur-aanka ay u barayaan oo kalaamka ilahay aad oga saxaysaan inaad ugu dadaashaan akhlaaqdoodan inaad wanaajisaan oo ardayga lagu tarbiyeeyo siduu ummadda oola tacaamuli lahaa sida ugu wanaagsan in lagu tarbiyeeyo ardadan insha allahu tacala ina hor joogtaan gabdhihii wiilalba leh ilaahay inoo barakeeyo kuwo diinka xambaaroo ku dhaqma allah inooga dhiga kama marneen waalidiinta oo iyagana bogaadiyey heerka waxbarasho ee ubadkooda ilaahay baa mahadoo dhan u sugnaatay bacdallaahi midhahan hadda aan arkayno iyo tacliintan iyo aqoontan iyagaa isku dhabarjabiyey iyagaana noo soo saaray waxaan kaloo u mahad celinayaa bacdallaahi waalidiinta ku soo tacbay ardadan waxa aan hadda maanta arkaynay ee meeshaan ay soo bandhigeen machadu sakaawi annaga ardada waa soo diri jirnay laakiin ma moodeen midhaha inay intaan dhan yihiin aqoontii intii inaan dhan tahay ilaaha ku mahadsan dhammaan intii ka qayb qaadatay mar hore iyo mar dambe amniga kulli dhammaan waan u mahad celinaynaa aad baan ugu macaansannay idinka waxaan idinkula dardaarmayaa toban qiraad noo soo bandhigteen hadda waayeelladii baan nahay waa idinku soo tacabnaye cilmigan annagana guryaha markaa noo imaataan bal hal hal qira keliya hanala baro mahadsanid dhuubow maamulka islaamiga ee degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladiinii u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaas dowladan sharciga ah loogu magacdaray safiya bintu cabdimutalib ayuu maamulka islaamiga ee degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe u soo gebagabeeyey haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaas munaasabadan lagu soo gebagabeynayay dowladan ayaa ka dhacday degmada bu-aale waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada culimowdiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa gabagabada dowladda kelimaad ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimowdiinka islaamka isagoona ka hadlay muhiimadda barashada cilmiga sharciga ah walaalayaal qofka ahlu cilmiga waa ahlu khashya weeye waltaqwa waliimaan walikhlaas waltawxiid kaas wey ahlulcilmigu kaas wey walidaalika sidaas baa ilaahay markhaatiga uu naftiisa iyo malaa'igtiisa ayuu haddana dadka ahlucilmiga ah oo aan soo sheegnay oo sifaatkaas leh u geliyey ilaahay wuxuu yidhi subxaana shahid allahu annahu laa ilaaha illaa huwa almalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqist cilmigaa isaga ah ziyaado ilaahay laga dalba wey ilaahay noo ziyaadi la yidhaahdo ilaahay waa ku baryayna ilaah nagu sugl ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya subxaana walaa tacjal bilqur'aani min qabli an yuqdaa ilayka waxyu waqul rabbi zidnii cilmaa sidoo kale haweenka muslimaadka ah dowladda ka faa'iidaystay ayaa ka warbixiyey duruusta ay qaateen iyo aqoonta ay kororsadeen waxaa maalmahan inoo socotay dowro saddex maalin ah oo magaceedu uu yahay safiya bintu cabdilmualib dowladda waxaan ku qaadanay waxaa ka mid ah haddii aan bidhaamiyo insha allahu tacaala gabadha muslimadda booska ay ku leedahay islaamka qur-aanka iyo jamcintiisa sidoo kale waa lagu hadlay oo waan kusoo qaadanay culumma khayr allah siiso alfiqhu fi ahaara sidoo kale waan kusoo qaadanay xuquuqu zawjeen waan kusoo qaadanay infaaq fi sabiilillaah jidka ilaahay in wax lagu baxsado midda ugu fadli badan inay tahana sidoo kale waan kusoo qaadanay aayadaha qur-aanka iyo axaadiista saaad maqlayseen nin iyo naag walaalaheen waxaan ku garab taagannahay dhiiggeena ma intiiba laa ilaaha ila allah ay ka qirayaan waxaan kala jecel ma laha gaal iyo gaalla jireenba allahu akbar marka muslimiinta guul alla ha siiyo walaalaheena falastiiniyiinta dhibaataa haysataa allah ka dulqaado
bismi illaahi araxmaani araxiim waxaan rabay inaan wax yar ku soo koobo shicir dowrada aan ku cabbiray bismi ilaahi alwaaxid araxmaani الحي ذي الجلال والغفران الحمد لله الذي قد أنزل كتابه على الرسول أحمد ثم صلاة الله والسلام على نبينا خير الأنام وبعد إن هذه منظومة أردت أن أقرأها محدثة عن دورة محمودة مؤثرة مجموعة مربوعة مظهرة وسميت بها صفية التي وفت بسيفها على اليهود وفي اقتداء هذه المكرمة منقبة محمودة المفضلة وكان مطلوبا من البنات يردن أن يكن عابدات وكم بنات قمن في المهالك يخضن الاحتكار في المعارك فضل البنات ليس بالمحصور من قول منظوم ولا منثور ودورهن في الجهاد بارز من حفاظ الحديث حكما maamulka islaamiga ee degmada bo-aal ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlaha diiniya u qabta qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada bo-aale iyo deegaanada hoos yimaada guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo oad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu